wasaaradda waxbarashada maamulka somalilan ayaa magaalada hargeysa ku qabatay kulankan oo diiradda lagu saarayay xog aruurinta waxbarashada ee iskuulada iyo dugsiyada maamulkaasi kulanka waxaa ka qayb galay maamulka goobaha waxbarashada hargeysa mas-uuliyiin ka mid ah wasaaradda waxbarashada somalilan iyo madax kale agaasimaha qorsheynta iyo siyaasadda ee wasaaradda waxbarashada somalilan aamiin maxamed axmed ayaa ka warbixiyey muhiimadda aruurinta xogta waxbarashada marka ujeeddada maanta halkan aynu joogno waxa weeyaa runtii inaynu xogta hufno oo haadino oo xog la hubo oo go-aanka aynu qaadanaa aanu meel kale inagaga dhacaynin inaynu ka dhigno marka hareerahaynu isla qabanaynaa database-ka xogtii inooga soo baxday ee riboodkii laga janaadgareeyey waxa weeyaan riboodkani kii laba kun saddex iyo labaatan afar iyo labaatan kii baan maanta halkan idinkula wadaagaynaa uditeelina labada cisho waxaan doonaynaa in gudkiina inaa gelisaan isaga oo runtii aynu ku qotominayno markasta ama family u dul istaagayno waxa aynu u baahanay exactly waxay tahay xubnaha ka qayb galay kulanka ayaa si wada jira u sheegay inay muhiim tahay ilaalinta xogaha goobaha waxbarashada waxay ku fiican tahay in sanad walba markii disembar la marayo dhaatadii xogtii lasoo uriyay sanadkaa la qabtay ku wanaagsan too la dhaaho sanadkaa sanadugsiyeedka xogtiisi waataa waataa si sanadka dambe loo isticmaali karo
maxamed axmed ilaahay xaafido waa ninkii maanuwali ku buuxin jiray dhaytada iskuuladoo dhan intoo loo keeno ayuu ka shaqayn jiray twenty four sevenka buuggaasoo gacanta ku qoran buu markaa maxamed samayn jiray intii ka horreysay labadii kun waxay leeyihiin xogaha noocan marka lasoo ururiyo tallaabooyin kala dambeeya oo la qaaday leeyihin tallaabooyinkaasi waxaad moodaa intii dambe in xogta markaan soo qaadno en faalileyd garayno halkaa una kaga hadhana afar iyo tobankaa qof horta tababaro siino abaal marino u yeedhno xusno haddii ay maxaaday baahiyo gaaroo ay doonayaan ay ay sheeganayaan haddii aynu qabno haddii la idhaahdo xubnihii iga horeeyey hadday baa dhameeyey stabiska iyo waxyaalaha loo baahan yahay runtii waxaynu ka hadlaynaa arrin muhiim ah oo ku salaysan ama ku saabsan xog ururintii iyo aynu doonaynayno xog rasmiya oo lagu howlgalo oo aynu ku shaqo galno haddaynu nahay mintuulo ilaa ilaa madaxdii ugu sarreysay qofkii joogay ayaynu maanta ka hadlaynaa kulanka oo socon doona muddo laba maalmooda ayaa door ka qaadan doona sidii loo ilaalin lahaa xogaha goobaha waxbarashada ee iskuulada iyo madaarista